waxaynu ku bilownaya dibadbax looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa maanta ka dhacay magaalada dhahar ee xarunta gobolka highland dibadbaxan oo ay kasoo qayb galeen maamulka gobolka kan degmada odayaasha haweenka iyo dhalinyarada ayaa lagu diidanaa dagaalkii dhowaan ka dhacay halkaasi ee dhex maray maamulada somalilan iyo puntland iyadoo sidoo kale looga codsaday maamulka somalilan in ay soo daayaan dadka ay ku qabsadeen dagaalkaasi oo uu ka mid yahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka puntland haddaba sidan ayuu u dhacay dibadbixi maanta
maamulka ka soo duulay hargeysa hargeysa maamul ma wadaagno dal ma wadaagno dadna ma wadaagno wax naga dhaxeeyaa ma jira dalkana waa burkiga dadkanina waa burkiga waxaanu si toosa maamulka hargeysa ugu sheegayna inay dadka nabadaynta ka shaqaynayeen oo ay ka yihiin xildhibaanadu oo ay absuurteen si toosa oo aan shuruud lahayn baa lagu soo wadaa meesha somalilan male kombyuutarada iyo iyo falanada lagama qaadi karo haddii cid ka qaadayso ka tirsan yihiin baa ka qaadaya ha laga joojiyo haddii ay isku dayaan inay soo geliyaan xumo oo degmada haylaan shacabka ayaa gacantiisa ula tegiya wixii ka dhacana iyaga ayaa rasuulka noqon doona waxaan maamulka hargeysa u sheegaya xildhibaanada iyo dadka shacabka oo nabadaynta ka shaqaynaya dhex soconayay odayaasha la shaqaynaya inay si dibadlaana kusoo daayaan haddii ay dhici weydo iyaga xawaaqa kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah odayaashii ka qaybgalayay dibadbixii maanta ka dhacay magaalada dhahar ee xarunta gobolka highland loogana soo horjeeday maamulka somalilan haddaba dhinaca kale qaar ka mid ah dadka ka qaybgalay dibadbaxaas ayaan la hadalnay ha wacalaykum salaam magacaaga ii sheeg haw waxaa ka mid ahay dadka soo banaan baxay maanta ee magaalada dhahar waaya waxaa ii sheegtaa mudaharaadkiina maanta muxuu ku saabsan yahay mudaharaadkana wuxuu ku saabsan yahay inaanan doonayn maamulka somalilan oo macay puntland barakeyn xoogla bay nagu haysaa culeyska ha naga dulqaado waxaa loo reebay culeyska naga dulqaadaanin oo looga baxaanin degaanka iyaga degaan iyo dalkeena lama wadaagno iyagana waa haysaanin nabadayn rag nabadayna socday haysaanin waxay saa xildhibaanoodeena socday calankeesu ee marada ridaayay cimaamada ridaayay bay haysaanin oo maxaanku rabaayay waxay kibir iyo gardarri iyo degaankiisii dabadalku ku dhashay magaaladu ku dhashay taagan bay afkuubeen oo waxay u aftuubeen gardarro cad waayahay xaggee marka een een kusoo marteen mudaharaadkan yaase idinkala qayb galay maamulka gobolka iyo kan degmada ma idinkala qayb galeen oo ma u tagteen aa waa nagala qayb galay oo waa joogaan waxaa jooga maxaanku rabaayay waxaa jooga ninka la yidhaahdo utaliya madaxweynaha jooga waxaa jooga maxaan ku radaa maamulkii oo dhan baa jooga wasiirkii maaliyaddaa jooga maxaan ku raadayay waa fadhiyaan
laakiin haw waxaa leeyahay shacabka laftirkooda iyagaa u kala qaybsan labada dhinac ee somalilan iyo puntland marka arrintaas saameyn soo idinkuma yeelanayso in shacabkiina aad kala qaybsan tihiin oo labada dhinac aad kala taageersan tihiin waxa weeye shacabka maxaan ku dalka iyo dadka puntland baa leh waxa weeye hal nin oo kasoo orday hargeysa waxa weeye wax allaale iyo wuxuu ka qaban karo puntland ma aysan jirto hal nin oo ka kasoo orday somalilan wuxuu uu ka qaban karo deegaankan oo ka yahay majliska waxa ku cadaynaya mudaharaadka iyo iyo shacabka badidiisa iyo aqoonyahankoodii iyo dhallinyaradoodii iyo uradii haweenka kulliba way taagan yihiin waayo marka mudaharaadkeeda muxoogan yahay oo ee, mudaharaad Mudaharaadkeeda- ballaaran oo dadku dhan yihiin ma yahay mudaharaadka waa xoogayahay lixii saakaanu bilownay welina waanu ku jiraa waana sii wada doonaa ilaa ay ay puntland naga qaadbaxo oo aynu soo saartay awoodda aynu soo saartay somalilan ilaa ay naga qaado waxa weeye waanu mudaharaadaynaa waanu u taagannahay kana daalinayno waligayna waanu sii wadaynaa hadday naga bixin
waa mahadsantahay xaawo salaamu calaykum wacalaykum salaam soo dhawow ee, walaal macaan anku ku hadlaya bismillahi raxmaani raxiim anku ku hadlaya xogta haweenka gobolka highland waxaana isduwaa wasaaradda haweenka ee gobolka highland waxaan leeyahay halkaa gargaraacad baa ka dhacday nimankaa labada boqol iyo kontonka kiiloomitir soo jiray oo gurdaro ku soconaya ayaa maraya wadankana hadda waa wanaagsan yahay nabad baa ka jirta ciidamadiina waa lagu daba jiraa ee somaliland Een, maxaan ku idhahday halkan waxaan uga mudaaraadaynaa xildhibaanada iyo mudii- nabadoonada nabadda ka shaqaynayay oo ay la qabsaday ayaanu halka kaga hadlaynaa in si degdega loo sii daayo haddaanay somaliland sii dayn hadda caqabkeeda way helayaan Een, waana lagu daba jiraa hadda Een, nabad baanu nimankaas ka shaqaynay wax dagaala ay ku jireen ma jirin mhm. waayo Marka- bal waxaad ka warantaa mudaharaadkiina maahane ee dhaqdhaqaaqii ee, dagaal iyo ciidamadii labada dhinac hadda xaggee kala joogaan hadda waxay kala joogaan ciidamada puntland waxay sii marayaan xadeedka u dhexeeya jira waa la cayriyey waxay sii marayaan xadeedka hadda dagaalkiina weli waa socdaan dagaal badani hadda ma jiro ee iyadii baa sii cararayo ladaba joogaan waxaa laleeyahay shacabkiina waad u kala qaybsan tihiin somaliland iyo puntland marka Mar kale ee, marna waad ayaa- mudaharaadaysaan oo mudaharaada qabanaysaan marka sidee isku qabanaya in marna la mudaharaado oo puntland lala jiro marna somaliland lala jiro
waxa weeye walaala anagu shacabka puntland weeye ee nin nin iska birqaata oo ka yimid somaliland ayaa maxaan ku idhahdaaye waxay samaynayaan hadda meelaha iskoo taagaya shacabku waa puntland
waa gartay ee, ilaa goormaa idiin qorshaysan in aad mudaharaadkan sii wadaan kaaho oo aad ee, sii ballaarisaan cabashadiina cabashadeeda waa ballaarinaynaa waana soconaysaa ilaa iyo inta ay naga noqonayaan ciidamada somaliland ama lasoo afjarayo Mm, waayo aada u mahadsan tahay hay-adaha mudawalaan Ay.
walaalle magacaaga ii sheeg magacay waa cabdiqaadir faalax saalow gobol gobolka highland cabdiqaadir maxaa usoo banaan baxday maanta waxaan usoo baraabaxnay xaqdarada lagu haysto xildhibaanka iyo dadkii nabadgelyada ka shaqaynayay Een, waxaanu leenahay gardarada ay somaliland kusoo qaaday dhulka puntland baanu ka hadlaynaa waxa weeye jawaab cadna waa ka bixinayna degdega ciidanka puntland hadda waa ku daba jiraanin xingarood iyo xingo- xadeed bay dhaafeen insha allah waana lasoo afjarayaa cuqaastana waxaan ku codsanayna si degdega inuu ku dubsidayo haddii kale waxaa ka dhacaysa si sagaashan koodii ka dhacday wadanka meeqa askari haystaan maamulka somaliland waxa maamulka somaliland haystaa nin nin xildhibaana iyo nin kale oo een- een odaya siyaasiya iyo nin nabadoona iyo afar askari bay haystaan lix lix bay haystaan marka mudaharaadkiina waad sii ballaarinaysaan miya haa waa balaaranaya insha allah waa balaaranaya hadda aad ku balaartay magaalo dhan baa isku soo baxday Ee, rag iyo dumar iyo cuqaal iyo haween iyo waxgaa wax kasta isku soo baxeen
Oh, no!